وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu si kooban uga hadli doonaa dagaalka loo yaqaano qaswat laxzaab waxaynu ka soo hadalnay dagaalkii beder waxaynu ka soo hadalnay dagaalkii uxud waxaynu maantana si kooban u tilmaami doonaa qaswat laxzaab dagaalkan loo yaqaano qaswat laxzaab ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida alimaam muslim uu wariyey sagaal iyo tobankii dagaal ee uu galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka mid ahayd waxaa loo bixiyey dagaalkii gaashaanbuuraha culimmada qaarna waxa ay u yaqaanaan dagaalkii godka oo qaswatulkhandaq ayay u bixiyeen almuhim dagaalkan sababtiisa waxa ay ahayd nimanka yahuudda loo yaqaano oo labaatan nin ka mid ah yahuudda loo yaqaano bani qurayda banu qaynuqaac banu nadiir qabaa'il baa jiray yahuudeed oo deganaa magaaladii madiina oo qabiilo waliba ay ku xidhnayd qabaa'ilkii deganaan jiray magaalada madiina walidaalika markii uu yimid rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyagaa baayac mushtariga haystay iyagaa allahuma salli calaa sayidina muxamedin hubka u kala iibin jiray qabaa'ilkii wakhtigaasi iyaga ayaa waxaa loo yaqaano ribada maadaama baayac mushtarigii awoodda ay lahaayeen isticmaali jiray oo ku abuuri jiray qofka inay intay wax sii amaahiyaan yidhaahdaan hadhow dheeraad soo raaci ku odhan jiray walidaalika waxaa weeye awoodda dhaqaale iyo hub intaba iyagaa lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam madiine markii uu yimid ee muslimiintu ay isu dhiibeen allahuma salli calaa sayidina muxamedin ay gacantii rasuulka soo wada galeen reer madiine colaad badan bay u qaadeen yahuuddii meeshaa joogtay iyadoo marka horeba ilaahay subxaanahu wa tacaala hore uga hadlay walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum nimanka loo yaqaano yahuud iyo nimanka loo yaqaano nasaara ee kiristanka ah marna kaa raalli noqon maayaan qur-aankaa ilaahay ku sugay xataa tattabica millatahum ilaa aada diintooda raacdo oo sida ay doonayaan aada yeesho mooyaan kaa raalli noqon maayaan rasuulkaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa aayad muxkama muslimiinta oo dhanna sidaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu sheegay almuhim labaatan nin iyagoo wata oo ka cadhaysan awoodda ka wareegtay ee u wareegtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam labaatan xulay isku xusheen dabeeto quraysh bay u tegeen waxaana yaa macshara quraysh in badan baa moxamed is hayseen diyaar waxa aanu u nahay maanta inaannu idin dacminno yacni nafsan wa maala naf iyo maalba inaanu idinku dacmino ayaanu diyaarunahay walidaalika waxa weeye isdiyaargarooba marka iyagu dee madiinay dhex degan yihiin walidaalika waxa weye dagaalku marka uu gudaha ka bilaabmo uu ka dhib badan yahay marka meel fog oo caruurtii iyo maalkii iyo ehelkii iyo dadkii jilicsanaa aanay joogin ficlan qurayshi way la qaadatay arintaasi markii in badan ay ku celceliyeen ninka loo yaqaano abasufyaan binu xarb waxaa la yidhaha abasufyaan binu xarb isaga iyo quraysh ciddii ku xidhnayd oo dhan afar kun oo ciidan ah ayaa ay diyaariyeen qabaa'ilka runtii loo yaqaano qadfaan iyo fusaara oo ay hogaaminayeen iyo bani mura oo ay kala hogaaminayeen ninka loo yaqaano cuyeyna binu xus iyo ninka loo yaqaano xaris binu cawf iyaguna waxa ay diyaariyeen lix kun oo qof ayaa ay diyaariyeen waa lix kun oo nin oo dagaalyahan walidaalika waxa weye xataa banu asad oo qabaa'ilkii runtii tirsanaa ka mid ahayd ayadana qabaa'ilka ay soo kaxeeyeen ka mid ahaa almuhim toban kun oo dagaalyahan oo ay ugu talagaleen rasuulku calayhi salaatu wasalaam madiina ficlan qiyaasta wakhtigaasi waxaa la leeyahay dee madiino qof qof bay ugu hagaagayeen haddii ay madiino weeraraan walidaalik markii ay soo dhaqaaqeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam istidlaaciisu muu yarayn almu'minu kayisun fadil qofka mu'minkii waa mid caqli leh oo garasho leh walidaalika waxa weeye rasuulku wuxuu ahaa mid u soo jeeda xaaladda ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ee wakhtigaa jooga ama ha noqoto cadowgiisa dibadeed ama ha noqdo cadowgiisa gudaha ah walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintiibuu aada u rogrogay isagoo diyaar u ah naftiisa iyo maalkiisaba ilaahay subxaanahu watacaala dartii inuu bixiyo saxaabadii buu iskugu yeedhay hoggaankii sare saxaabada wa ficlan waxaa maanta gaaladu ay ku faanayso ee ay wadatashi yidhaahdaan tala wadaag ereyga loo yaqaano waxaan democrasiga ay gaaladu tidhaahdo laakiin innagu aynu nidhaahno ashuura islaamku tala wadaag uu yaqaano waxa weye tala wadaaggu islaamkaa bilaabay laba hayo waxaa maanta gaaladu ay ku faanayse taladeenna bay ku odhanayaan hantideenna waxaynu waa inuu transparent yahay waa inuu accountability leeyahy waxaasoo dhani rasuulka markay hanti soo gasho masaajidkii oo sidaa loo fadhiyaa safar marka uu yimaado halkaasuunbaa lagu soo shubi jiray marka salaadda laga soo baxo abaa cubaydaa yimid hebel baa yimid wuxuu inoo keenay intaasoo awr hantidii saarnayd intaasay ahayd dabeete halkaasuunbaa lagu shubi jiray iyadoo la wada arkayo halkaasaanu ku qaybin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa muslimiinta oo dhan baa ogaa walidaalika talada muslimiinta ka dhaxaysa waxay runtii ahayd talo muslimiintu ay wada leeyihiin markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam majliskii saxaabadii ugu sarreeyey ayaa isu keenay waa arkaysaan quraysh iyo yahuudi way inoo heshiiyey alkufru millatun waaxida gaalnimadu waa subxaanahu yani ilaahay baa ka warramay atawaasaw bihi bal hum qowmun daaquun miyay isu dardaarmeen sida islaamka loola dagaalamo maya duqyaankaa kulmiyey baa layidhi gaalnimadaa kulmisay maadaama magaratay islaamkii ay wada necab yihiin almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii buu tala weydiiyey saxaabiga loo yaqaano salmaan alfarisi oo salmaan mina salmaan ahlulbeyt rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo aada iyo aada u ammaanay maalintaas ayaa yidhi yaa rasuul allah dhulkii aan ka imid ee ardul furus nimankii iraaniyiinta ama bershieniska wakhtigaa la odhan jiray ama farisiinta la odhan jiray marka magaalo nalagaga tiro bato ee la doonay in magaalo aanu leenahay lasoo weeraro god baanu qodi jirnay buu yidhi yaa rasuulallah ilan waxaa la wataa waa faras god aanu farasku ka boodi karin ayaannu yaa rasuulallah qodi jirnay inta badanna godka markaanu qodno intaanu ka difaac geli karayno uun baanu bannayn jirnay wa ficlan farixa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka aada ugu farxay markaa markiiba istraatiijiyadii buu qeybiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam tobankii saxaabiba afartan fuud buu siiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam afartan dhudhun tobankii saxaabiba wuxuu dhi adigu afartankaa fuud qoda buu hi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan madiina waqooyiga oo keliya ayaa bannaanaa meelaha kale waxay ahayd jeexjeexyo yar dhinacyada kale ama beerihii madiine ee timirta ayaa ku xeernaa walidaalika waxaa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhinaca bannaan ee laga soo weerari karo ayaa uu badiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam qodaalkii sidaasay runtii ku bilaabeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuu ugu heesayey yacni wuu ugu gabiyeeyey magarate heestu ma aha macnaheedu in myusig la garaaco heestu macnaheedu ma aha inay gabadhi yacni codayso laakiin waxa weye heestu waxa weeye yacni yuqanna qur-aanka waa lagu heesaa waa lagu qanaayadeeya macnaheedu waxa weeye qur-aanka xarafka halkiisaa laga soo saara qofba qofka uu ka cod wanaagsan yahay ayaa uu codkiisa ku bixiya walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabada ugu gabiyey gabay isaga oo doonaya inay shaqada wadaan allaahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira fakfir lilmuhaajiriina waalansaar xadiiskaa runtii bukhaari baa wariyey ilaahay oo nololi ma jirto nolosha aakhiro mooyaane ilaahay oo waxaad u dembi dhaaftaa muhaajiriintii ansaarta waa marka ay geeluhu berbero oo kale si ay isu ilowsiiyaan daalka ayaa waxaad aragtay marka dee sibirhka laysu dhiibayay iyo marka wixii culus laysu dhiibayay ayaa afarey bay tiriyaan wafaclan waana dhaqanka bani aadamka ayay ka mid tahay walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa ilaahayow noloshu waa noloshii aakhiro u dembi dhaaf ilaahay oo ansaarta iyo muhaajiriinta ayuu ugu gabyayey markaasay iyaguna ka daba odhanayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam naxnu aladiina baayacuu muxamadan cala aljihaadi maa baqiinaa abada annagu waxaanu nahay ereyga markuu rasuulku yidhaah bay ugu jawaabayeen kuwii la baayactamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaannu jihaadno ilaahay dartii aannu u dagaalanno inta nolosheeda ka hadhay kuwii kula heshiiyey baanu nahay bay iyaguna ugu jawaabayeen saxaabiga runqintii loo yaqaano baraa binu caazib ayaa waxa uu yidhi waxaan arkayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dadkan timaha badan rasuulku u dhashay buu ahaa gadhkiisu mukasaf aad buu timo xoogan u lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye timihiisa kalena jidhku way badnaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan arkayay buu ihi rasuulka oo ciiddii uu gurayay iyo ilawaatan godkii la qodaya moogta isaga oo timihiisii badnaa biyo ciiddu ay buuxisay ayaan arkayay buu yidhi allaahuma lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallayna faanzilna asakiinata calayna wahabbit alaqdaama in laaqayna ina alulaa qad bagow calayna wain araaduu fitnatan abayna waa cabdilaahi binu rawaaxa waa gabay uu tiriyey ilaahayoo adiga la-aantaa maanu hanuunneen sadaqa maanu bixineen manaanu tukanneen ilaah waxaad nagu soo dejisaa xasilooni korkayaga gomadahayagana ilaahow sug marka aannu kuwaa la kulanno nimankii hantida lahaa way nagu soo xadgudbeen haddii ay dooneen inay diintayada naga fitneeyaanna waannu diidnay ereyadaasi ayaa marka ay saxaabada iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo ay isku celcelinayeen iyagoo runtii qaabkii shicirka ee dee qaafiyada lahaa yacnii ugu magaratay ugu luuqaynaya almuhim iyaga oo gaashoonaya saxaabadu ridwaanullaahi calayhim oo laa dirhama lahum walaa diinaar hanti badaanan haynin ayaa haddana waxa ay doonayeen inay qodaan bal maxaad u malayn magaalada oo dhan oo la doonayo oo yani waxa weye magaratay afartan fuur tobankii qofba oo masaafad aanu farasku ka boodi karin la doonayo waa ogtay fardaha inta laga boodsiiyo maca daalik waxa weeye hoosna la doonayo hadduu wixii koobnaado waa laga soo gudbayaa hoosna loo dheeraynayo sidanna insha allahu tacaala loo samaynayo walidaalika axad asaxaaba waxa uu ka warramay gaajadu waxay naga gaadhay buu yidhi in in yaroo labada gacmood ah oo heedah oo subxaan allah saliid siniinteeda aada maxay goorma goorma la isticmaalay oo saliiddee gabowday gabowday ayaa intaa yar lagu shilaayo markaasaanu intaa isgaadhsiinna ayaa runtii yidhi abudalxa ayaa ka warramayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam baanu ashkatoonnay gaajo darteed oo gaajo darteed baanu iskugu xidhnay buu yidhi caloosha dhagax farafacnaa can buduuninaa can xajarin xajarin calooshayadii baanu tusnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waata la yidhaha qofku calooshu iska xidhaa si aanay magaratay dhaqdhaqaaq ugu samaynin calooshu marka uu qofku gaajoodo yani hebel dhexduu xidhay baynu maqli jiray walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam calooshiisii buu ka qaaday halkaannu anagu dhagax dhagax keliya ku xidhannahay rasuulka laba dhagax baaba ku xidhan ayaa uu yidhi saxaabigaa loo yaqaana abu dalx walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo ilaahay wax walba u fudaydiin oo wax walba loogu ballanqaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa haddana waxa uu ka doortay inuu u jihaado ilaahay dartii oo runtii uu gaajoodo diinta si uu dadka u gaadhsiiyo wafaclan dee waxa ay taariikhdu iyadoo dagaal lagu jiro jihaad lagu jiro ayaa calooshiisii laba dhagax ay ku xidhnaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabiga runtii loo yaqaano jaabir bin cabdilaahi sida runtii alimaam albukhaari uu wariyey wuxuu yidhi xaaskaygii ayaa markii aan labadii dhagax arkay ayaa subxaan allah aan yaabay cabdilaahi binu jaabir waa ficlan jaabir binu cabdilaahi waa saxaabadii waaweynada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo aabbihii cabdilaahi binu xaraam waa inagii ka soo warramay isaguna dagaaladii ma garatay buu ku istishaaday dagaalkii uxud oo ficlan cabdilaahi binu jaabir hablo badan bay walaala ahaayeen oo taariikh badan buu islaamka ku leeyahay adigu jaabir bin cabdilaahi ayaa u tegey gabadhiisii wuxuu waxaan arkay rasuulkii oo laba dhagax xidhan waxaa la yidhaha hilib yar oo neefa ayay u diyaarisay allahuma salli calaa sayidina muxamadin markaasay si wanaagsan uga shaqaysay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu jaabir bin cabdilaahi dee u sheegay wuhi yaa rasuul allah si hoosuu ugu sheeg rasuulkii oo laba dhaga xidhan bal wuxuusi rasuulka u nabadgeliye oo saxaabadu xataa khadiija bintu khuwaylid rasuulku shan iyo labaatan sannadood buu keligeed qabay intuu xoogga lahaa oo dhan qadiijuu keligeed qabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam guurkiisa kale oo dhan wuxuu aha guur dacwadeed iyo guur siyaasi ama saxaabi saxaabadiisa ka midii marka uu dhinto ayuu caruurta iyo gabadha kafaalo qaaday ama nimankii boqorada ahaa iyo qabaa'ilkii la doonayay islaamka in lagu fidiyo ayuu ka guursanayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu soo islaamo si uu xidhiidh adag ula sameeyo laakiin intii uu maka iska deganaa ee uu xoogga ahaa rasuulku shan iyo labaatan sannadood khadiijo keligeed qabay walidaalika ereyga khadiijo waxaynu ku soo qaadnay tadxiyadii waxaa la dhaha saddexdii sannadood ee lagu sameeyey cunaqabataynta rasuulka calayhi salaatu wasalaam khadiijo waxayd gabadh ilaahay hibo u siiyey mawhibo yacni abuurka iyo hantida iyo garashada walidaalika waxaa la dhahdaa quraysh oo dhani gabadh ay aada u baadhbaadhi jirta bay ahayd oo aad bay ugu farxeen maalintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam guurkeeda yani abadaalib iyo iyo cabaas bin cabdilmudalib iyo dee adeeradii oo dhani xamsa aad bay ugu magaratay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la ydhaha maadaama ahayd gabadh xidhiidh badan lala quraysh waxaa loo keeni jiray raashin hoose maalqabeenna ahayd walidaalika rasuulkay gaar u siin jirta oo iyadu may taaban jirin ilaa xad la yidhaahdo sanadkii tobnaad iyadu waxay u dhimatay xanuunkii ka soo gaadhay gaajadii leanno raashinka yare loo keenabay isagoon ogeyn rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayay si khaasa u siin jirtay walidaalika sidaasoo kale jaabir bin cabdilaahi markuu rasuulkii arkay dee in rasuulka ay badbaadiyaan bay la ahayd laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu muxuu ah miyaa dhaqanka rasuulku calayhi salaatu wasalaam u ahaa inuu cuno isagoo mas-uul u ah saxaabada oo dhan wax ka baxsan waxay cunayaan la taariikhda laguma hayo laguma hayo tii abubakar laguma hayo tii cumar laguma hayo tii cusmaan bin cafaan laguma hayo tii cali bin abi aalib macnaheedu hogaankii intii hogaanka muslimiintu uu toosnaa ee khilaafada rashiidkii ay jirtay oo dhan laguma hayo walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii oo dhan buu u yeedhay wax allaaliyo wixii meesha jooga ayaa waxa uu ku yidhi alxamdu lilah wuxuu ugu yeedhay neefkii loo soo farsameeyey ee si gaaro loogu talagalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waficlan cabdilaahi binu jaabir wuxuu yidhi arrinkii baanula yaabnay laakiin isagaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam oga waxaanay ka mid tahay mucjisaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof waloo meeshii joogay neefkii iyo khumustii lasoo sameeyey ee rasuulka loogu soo talagalay calayhi salaatu wasalaam qof walba intii uu ka qaadi karayey uu ku gaajo baxayay ayaa uu ka cunay waxaa runtii ka mid ahaa waxyaalihii meesha ka dhacay sida alimaam albukhaari uu wariyey jaabir bin cabdilaahi wuxuu yidhi waxaa naga hor timid buu yidhi salax yani waa kudiya waxaa la yidhaahdaa waa waa dirida waxaynu nidhaahno waa buur yani waxa weeye allahuma salli calaa sayidina muxamadin dhoobo ah waa dhul caadiya laakiin aad u adag ayaa naga hor yimid waa sidii sidii salaxa oo kale ah macnaheedu waa dhul caadiya laakiin waxa aad u adag markaasaanu jabin kari weyn marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaanu u yeedhnay dabeeto rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee waynagaa ka warranay gaajadu sida ay ku ahayd markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi anigaa ku degayo uu ku degay nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa markii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u qaaday ayaa waxaan arkay buu yidhi in dhagax isagoo kor markuu u qaaday micwalkii shaygii markaa lagu dhufanaya ama sabarad ha noqdo micwalku waxa weye waa bahalkan aynu ku qodne marka saysaska la samaynayo lagu qodo ayaa la ydhaha micwal sidiisaba laakiin shay walo wax lagu qodo rasuulku shaygii markaa wax lagu qodayay ayuu madaraqa micwal laydha sidaa intuu u qaaday ayuu ku dhuftay rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar allaaliye markii uu rasuulku ku dhuftay ayaa ciid bururtay ayaa ay noqotay xadiiska runtii waxaa wariyey alimaamu albukhaari riwaayad kale oo ficlan waxaay odhanaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam bisinka ayuu ku bilaabay dabeeto allahu akbar buu yidhi saddex goor buu ku dhuftay rasuulku wuxuu ihi furashadii shaam ayaa lay tusay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo fooqyadeedii aan arkaya markii dambe wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa lay tusay faris furashadeedii oo fooqa madaa'in ku yaalla marka madaa'in waxa waa caasimaddii marka ay lahaayeen nimanka iiraaniyiintu ayaan arkayaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam riwaayaddaasi waxaa wariyey runtii sunanu nisaa'i inkastoo aybada qaar ay wax ka sheegeen laakiin almuhim min baabi altarqiibi waaltarhiib yacni waxa weeye xagga jeclaysiinta iyo baqadgelinta waxa weeye waa loo qaadanayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam in mucjisaad meeshaa ay ka dhaceen iyadoo sida aynu arkayno ama aynu ka soo warannay ama runtii aynu tilmaannayba toban kun oo nin ay diyaar yihiin ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu uu ku dadaalay in saxaabada uu waaniyo si ay runtii hawshooda u wadaan ilaahayna wuu ka warramay subxaanahu wa tacaala walamaa ra'a almu'minuuna alaxsaaba qaaluu hada maa wacadana allahu warasuuluh wasadaqa allahu warasuuluhu wamaa zaadahum ilaa iimaanan watasliima markii mu'miniintii ay arkeen gaashaanbuurtii qaaluu haadaa maa wacadana allahu warasuuluh taasi waa tii alla noogu ballanqaaday in gaala ay isu sakaayo urursanayso ilaahay baa noo sheegay wasadaqa allahu warasuulahu ilaahay iyo rasuulkiisuna runbay sheegeen wamaa zaadahum ilaa iimaanan watasliima ilaahay wuxuu yidhi is-urursigaasi uumuu kordhin mooyaane iimaan iyo isdhiibisa ilaahay isu dhiibaan yacnii islaamnimo iyo iimaanunbay u kordhisay munaafiqiintii iyaga maxaa ilaahay kaga warramay waid yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura kuwii munaafiqiintaana waxay yidhaahdeen ilaahay iyo rasuulkiisu kadis mooyaane inayna kadiyaan macnaheedu waxa way qofka markaad khiyaamayso inay been iyo khiyaamo noo sheegaan mooyaane wax kale noomay ballanqaaday walidaalika xag dambaynu ku arki doonnaa waxay odhanayaan wuxuu ka warramayaa waxaa qabsan doontaa fooqyada shaam iyo allahuma salli calaa sayidina muxamadin dagaalka yacni wax weeye brobaganduhu munaafiqiintu waxay aada ugu dheeraynayeen ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku jabinayeen bal ninkan ka sheekaynaya waxaa qabsan doontaa fooqyada shaam iyo oo hiraqle iyo stajrad iyo madaa'in baa qabsan doontaa madiinaanu ku nabadgeli laanay oo baqashadii oo toban kunoo ninna dul fadhiyaan isaguna wuxuu ka sheekaynayaa fooqyadaasaa qabsan doontaan ayaa ay erayadoodii ka mid ahaa xagga dambe sida aynu ku tilmaami doono almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex kun oo runtii mujaahid ayaa uu diyaariyey oo ficlan intii in yaroo bannaysan bay ka difaac galeen inta kalena waxa weeye kormeer buu ku samaynayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada waxa uu kaga tegay cabdilaahi bin ummu maktuub saxaabigaasi labadiisii mu'adin mid ka mid ahaa dumarkana meel buu ku ururiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam si loo ilaaliyo oo loogaga warhayo carruurtii iyo dumarkiina wa ficlan saxaabadu markii ay runtii sidaa ku baxeen inta difaaca laga gelayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dee raggii rag ahaabuu subayr iyo yani cali bin abi aalib iyo raggii rag ahaaba uu ku ururiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalka waxaa ka qayb galay xagga qurayshta ninka loo yaqaana camar binu cabdiwud oo ka maqnaa dagaaladii hore oo ficlan muu joogin camar binu cabdiwud waa ninka quraysh oo dhan ugu yacni musaaracada adka waxaa la dhaha xagga xoogga iyo xagga fardaha iyo nin aad waxay odhan jireen camar baan ugu jiro oo dibiga far iyo suulbuu ku qaadaa ma garata maxaad u malaynka kale ka hor yimaadana bay arrimahooda ka mid ahaan jirta marka camar bin cabdiwad iyo cakrama bin abijaal iyo diraar bin khadaab iyo rag la mid ah marka waa meeshii bannaanayd bay dooneen dee ninkaa aada wuxuu ahaa nin riwaayadka qaarkood waxay sheegaan ayna muxamed man yubaaris riwaayadka qaarkood waxay sheegaan wuxuu le yaa soo bixi kara kumaa janno ka sheekayn kara ayaa ereyada qaarkood ay sheegaan marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali bin abi taalib baa yidhi yaa rasuulala ninkaa kibre le jannada yaa haya aniga igu sii daa marka rasuulku in cid kale ay badasho doonayay bay riwaayadka qaarkood yidhaahdaan oo ficlan saddex goor markuu goodiyey buu sii daayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali bin abi taalib marka camar binu cabdiluud faraskiisii buu boqlogooyay cali bin abi taalib markiiba oo ficlan lam yuqlab cali bin abi taalib duula xayaati xataa dagaaladii saxaabadu ay galeen ee khilaafkii dhex maray yani wuxuu ahaa shakhsiyad ilaahay mawhibo u siiyey dagaalka cali bin abi taalib waana da-yara